alxamdulilah beriga maanta iyo caawaba xaaladeeda way degan tahay dagaal qorshaysanaa oo ii sheeg muxuu ahay xalay saacadda sagaalkii oo ii sheeg oo muxuu ahay sagaalkii saaminta saddex saac oo aroortii ah ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa walaalahayna amisom oo iskaashanaayo ayaa si oo xeeradaysan oo ii sheeg qorshaysan ayay waxay ku karsadeen tuulada berida iyo cagaarkeeda oo ka tirsan degmada awdegle ma dagaal baa dhacay markaasi
dagaal waa dhacay dagaal kooban u ahaa dagaal oo dhimasho iyo dhaawaaba ka dhaceen waayo inkastoo annaga xaggeena aysan waxbana soo gaarin laakiin waxaan ku xaqiijinayaa lix dhimashaha iyaga ah iyo laba dhaama ah oo hadda gacanta lagu hayo macnaha ayaa ka dhacday kadibna nimanka sidaa ay ayagaba ay ku dhaqmaan dabeecadooda ay tahay inay cararaan keliya waayo waa ninka carareen caawana iisheeg muxuu ahay beriile waxaa gacanta ku haya ciidanka dawladda oo xooga dalka soomaaliyeed dagaalkaasi intee qaatay berida ka dhacay oo ciidamadu ay kula wareegeen
igu soo celi dagaalkaasi intee leeg ayuu qaatay oo ciidamadu ay kula wareegeen deegaanka berire
iisheeg muxuu ahay sagaalka saac oo iisheeg muxuu ahay oo habeennimo waad garan kartaa kow iyo toban saacna berida ay joogeen muddo nus saaca aan rabeen ayaa dagaal oo aan ka badnayn ayaa dagaal dhacay intaasoo oo dhimashahana markay dhacday iyo dhaawacaas haddaan kuu sheegay waxay ka dambeeyeen ayagaa iska carareen macnaha si aan ii sheeg muxuu aan aan wax dhibaato aan lahayn oo xaalad degnaansha ayaa gacanta dawladda ay ugu soo gashay beride berire intee gobolka shabeellaha hoose uga taala guddoomiye degmada awdheegle ay ka tirsan tahay ii sheeg muxuu ahayd abgoy markaa tiraanyarkaas iyo abgoy ayay waxay u jirtaa dhinaca galbeed afgoy markaan ka fir dhinaca koonfur rabaa ayay waxay u jirtaa afartan iyo toddoba kilomitr xamar markaan kasoo qaadnana waxay noo jirtaa toddobaatan iyo shan kilomitr marka waa tuulo oo degmada awdhegleg ka tirsan weye oo degmada waxaa waaye waa shan tuulo ay waaweyn ay leedahay sida beriire tortorow awdhegle mubaarak namar konton marka waa tuulo oo degmada ka tirsan waye
waay marka degmada ahamiyad intee la eg bay u leedahay deegaanka gacanta lagu dhigee beriire
muhiimad muhiimad weyn ay uleedahay yani meel istraatiiji ay aheyd waa meesha ay ii sheeg muxuu ahay oo wax badan ii sheeg oo ii sheeg ay kasoo awaabulaan weliba qaraxyada iyo dhibabka xamar ay ka geysanayeen meesha ugu horeysay ay wax kasoo awaabulaan ay aheyd meesha ay canshuurta kaga qaadaan ganacsatada soomaaliyeed oo intay argaxgeliyaan ay meesha ay ugu yeeri jireen waayo waa meel istraatiiji ah ay iskula goyn karaan iisheeg muxuu ahay shabeellaha hoose iyo baay iyo jabal dheeb ay iskugu jiri karaan ay aheyd marka waa meel muhiimadeed aada u weyn caawana jidkaasi waa jid ka go-ay oo iisheeg muxuu ahay wax badanna ay ka bedeli doonto macnaha iisheeg shabeellaha hoose oo dhan
waa gartay bal ka waran xaaladii xaaladda degmada beriire hadda
deegaanka beriire hadda xaaladiisa aad bay u degan tahay shacabka inkasta oo ay afgeliyeen oo ay qaarkood ay arkeen ay carareen saaka ilaa iyo hadda si teelteela ay dadka ugu soo noqonayaan insha allah berita subaan annagaaba joognaba haddii ilaha yidhahdo maamulka gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiintiisa sare iyo annaga iyo maamulkii ah oo degmada ah inaan tagno dadkiina soo celino waan rajaynayna insha allah waay bal ka waran xaaladda xarunta degmada owdheegle gobolka shabeellada hoose oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in maleeshiyadii ku sugnayd ay isaga carareen
xarunta degmada waa had ilaa hadda ciidanka lama tegin shabaabkana ma joogaan degmada waana intaan kuu sheegay waa yani bariire iyo waxay ka kooban tahay kuu sheegay awdheegle tortoro mubaarak namar konton intaba hal oo shabaab ah oo caawa ku sugan ma jiraan degmada gudaheeda
waaye toorotorow ma shabaabkii ku jiray ayaa isaga baxay
waa saal meesha ku jirta muhiimadeeda ay laheyd ciidan waxaa jiro oo bangrafka iyo ii sheeg muxuu ahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka soo baxay ii sheeg baladoog leh toosna toorotorow ay u imaan karaan kuwaas ayaa xalayna sidaasoo kale ay xagga ku faafeen ilaa xalay iyo saaka ilaa maanta iyo caawan meeshay degan yihiin inaad tooritoorn waxaa la dhihi karaa nasaanteeda hal shabaaba ma joogo gacanta dawladda ay ku jirtaa la dhihi karaa nasaanteeda
waayo marka ka waran dadkii deegaanka war ma ka haysaan ma la xiriirteen si fiican si fiican si fiican dadka deegaanka ah ilaa hadda wax dhibaato oo ayaga ay ku sameeyeen ma jiraan haddii ay dhacdo oo nasiib daro in ciidankan hadda hadduu tago oo soo noqdoo kale waa waxay wax dhici jireen waay taasoo kale hadday dhacdo shacabka markaas inuu dhib u yimaado taas wax ma ka dhigi karo laakiin caawa wax dhibaato ah oo haba yaraatee caawa qof oo shacabka ah oo degmada awdheeli ku nool oo dhib loo geysama jiraan aan ka ahayn ii sheeg muxuu ahay dad reer beriida ah deegaanka beriida caawa la qabtay niman cararaayo oo gaari dameer ay ka caintay yani dagaalka oo berida ka carareen gaari dameer saaran hal qoys oo afar qof ka koobnaa oo miina ay la garcday oo qoladan dhigeen waxaan dhibkaas ahayn dhib kale soo gaari ma jiraan miinadaasi maxaa khasaaraha oo ka dhashay
waaba waa reer qoys dhan oo afar qof ka koobnaa gabar iyo laba wiil iyo hal oday waa sila ii sheegay yani oo xaqiiq baan ahay marka miyay geeriyoodeen ma dhaawac ma ma dhaawac ba xaaladooda sidee lagugu sheegay way way dhinteen afarkaasi way dhinteen waa gartay marka
maargaarigooda marka ha ugu dambeyn maxaad leedahay dadka degmada awdheegle iyo deegaanada hoostaga oo hadda howlgalku ka socdo qaarkoodna la xoreeyey qaarkoodna maleeshiyadii joogtay ay isaga carareen ha waxaan leenahay degmada awdheegle shacabka ku nool waa shacab garabsacaantooda u jijabsan nabadda dawlad jaceyl marka waxaan leeyahay ciidankiina ayaa idin yimid maamulkiina ayaa idin yimid soo dhaweeya dega wax dhibaataa ma jiraan dawladnimadii aad jecleedeen ayaa idinsoo noqotay degaan leenahay marka insha allah idinkiina soo dhaweeya